maanta waa farxad anigoo ah ergeyga gaarka eh xukuumadda u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha waxaan ku faraxsanahay anigoo ay iwehlinayaan oo tiam liaderna noo yahay ambasador cali siciid faqi inaan gudannay shaqadii lanoo igmaday ahna in dadkii laga soo celiyo libiya muhaajiriintii soomaaliyeed oo meeshaas ku dhibaataysnaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adda i o m oo maanta inoo soo noqday caruurteenninaga maqnaa waxaan u mahad celinayaa hay-adda u n s c r oo iyadana gacan qaban doonta hay-adda i o m ayagoo iskaashanaayo dowladda federaalka waxaa inoo ballan ah inaan aayaatinka saddex iyo tobankan wiil iyo kow iyo tobankii lasoo noqay iyo kuwii lasoo noqi doono insha allah in aan garab taagnaanno inaan aan xilkii hooyadood iyo aabbahood waxaana saaran mid aad uga sii adagoo xil qaran ah waxaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa aniga waxaan ahay ergeygiinna mujtamaca soomaaliyeed meel kasta uu ku dhibaataysan yahay waa aan gacan qaban doonnaa suu wasiirka u yidhi waa inaan iskaashannaa waxaa muhiim ah inaan maanta dalkeenni u soo noqonno yurubta iyo la raadinaayo soomaaliya laga dhigi karaa